bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsyalla hamiin faylam weelwalba isu roogdanga ha ku dhowaada barnaamijka kulanku warsanna oo hamiin walba isanku barata idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhugunsyaal hamiinama khamiisa galaytuu taarigdiya kee dunta tumiyo sideeda bilo nofembar labada kun iyo toban sagaalka qodobada shil gadiisan barnaamijka kulanku warsan oo nimadu akheeraya anasiinkaay walibaa ku mid ahaa gudoomiyaha degmada xudur ee gobolka bakool maxamed macalin iyo weliba uusan dhaliilso u muujaya xildhibaanada kujeeda degmada xudur ee gobolka bakool haddaba sababtameeta dhugunsyala barnaamijka siinkaaya saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsanna oo nimadu hadiilaan weliba ku mid ahaa wasiirka wasaaradda dastuurka ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo weliba uusu ku hadalay xaaladda wasaaradda dastuurka ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo sada wasaaraddii ee qorsheeyayta in iwa lagu bedela xaaladda dastuurka ee dalka soomaaliya saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsanna oo nimadu haddii leer weliba ku mid ahaa xildhibaan cabdifataax ismaaciil oo soo kumidaya xildhibaanada baarlamaanka ee federaalk soomaaliya iyo weliba soo ku hadalaya faldembiyadii shalay usalankijeysidi xarunta booliiska ee magaalada muqdisho haddaba sababta mee taakheeraya barnaamijka siinkaaya gudoomiyaha xisbiga himilo qaranna xildhibaan sulaymaan maxamuud xaashi iyo weliba usiina ku hadalaya hadalkii dhowaan usaakubayhig gudoomiyaha xisbiga himilo qaran xildhibaan sulaymaan maxamuud xaashi iyo weliba usiina ku hadalaya safarkii dhowaan yoogdeere magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo deeqo iyo meelasay deerseenga saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimadu akhyaerayana barnaamijka siinkaay waliba ku mid ahaa maxkamadda sare ee maamulka puntland iyo sheegtay inay wal musuq maasuq een ku lug lahayna cali xirsi salaad oo haya agaasimaha wasaaradda kalluumaysiga ee maamulka puntland qodobadaasi qodobo kale barnaamijka kulanku warsanna oo nimadu akhyaaraysiinkaaya barnaamijka oo kuliba saaray waan siinadire sii doona dhegeystayaal anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada madax ku-tiirta waliba imaamul doore saaxiibkayga bilaal hilaal mar kale iyo barnaamijka kulunka warsan waayahay akhyaaray waliba ahwada sinkalaha miin faylan barnaamijka kulunku warsan kubilaaway dhegeystayaal qodobkan ku horaya gudoomiyaha degmada xudur ee gobolka bokool maxamed macalin yaa weliba uusan ku hadalaya xaaladda degmada xudur ee gobolka bokool soona dhaliil umuuji xildhibaanada kujeeda degmada xudur ee gobolka bokool haddaba sababto meeta dhegeystayaal mara dhaqato teleefonku walkuweydi gudoomiyaha yaa weliba uusan ka jawaabay inaan mahadsante horta degmada xudur sidii la socotaanba waliba kudhiyay oo dhiibbaahi ku dhiyay oo dadkan yaa ku jara xaafada xaafadaha kumada ee magaalada xudur oo horey biyaha kala jareen buulow laraayasan biyi oo idaayada sanadki maadaama eed macnaha hoobab oo wingo badan biyo asaga magaaladii xaafad kumada ayaa galeen runtii xaafadeeda iyada macnaha dhibaato badan biyo soo biyo ilaa saldhigii iyo kaasharigii iyo xaafadii kulli magaalada ceelashii oo lagu waraabay kul dhamaantay biyo ka fadhiyay marka runtii waxyaalo badan u geyseen yaa geyseen barnaamijkaasa ku jira oo dhibaatooyinkaas oo hoos garay ini jiidkii hataa hiriman laakiinse lasoo taa magaalada beledweyne fatahaad lihada ku dhiiday magaalada noolli wadatinaytay beledweyne jidkaas oo dheer oo beledweynaha marow buraac joomaa marow yakan horay runtiarantee saameyn walati magaalada raashin male walbo macnaha shidaar male waljara male goodoonkaasna ka jarta qaabkaas ayaa macnaha ayaa magaalada ka suganta waayahay gadoomiya marba haddii biyoasay degmada xaafad kumada saameyn kuweeladanga biyo weli dareerana mise fadhiyanga
ma biyo bi dareer ma biyo fadhiyan xaafadaasana fadhiyan milyan dareerang male qaabkaasu biyo macnaha koorsoonka qoren biyo xaafadaas oo dharqarqeen qaabkaasa layin biyo waayahay marka qaybo kale degmada xudur ee gobolka bokool sidee uyan xaaladiio
walaagii wakal saalkiisaadiyu biyogaas ku soo kooway baa magaalada jasiirintii oraambiji goomaanka jarti haddana maadaama beledweyne kiirnaaytay nolle kiirnaaytay baa hortay meelaha maraasi ayaan godoon lamaad kale sii galay raashin male walba male magaalada iyada manaa qaabshe walailaargo raashin loorki bariisa masahaafki bariisa laaroon maciisiyada gaarinagati qaabkaasa lefta runtii saameyn winaka walati
waayahay marba haddii ganacsigiisaasin hirimi degmada xudure gobolka bokool marka kuwaranba bulshada ku nool gudaha degmadaas ay saameynta kuweeladi dhinigiyo maciishada oo eedan qaaliyowti
bulshada iyadana aradaasya saameyn kuweelati marka roob way bahatay magaaladiisi lasoortan sid degniska kor saarnayti oo gohotiyaale sida tiilo iyo radhuur iyo xudur dhibaatooyinkaas marka rooba baldhiciirarasay gaabkaas ay lahayt haddii haddii goodoon dhamaad galay mase gaabkaas fatahadas galeertana dhibaatadii oo dhibaatada korsaarya ku jarta runtii iyada maanaa dadweynaha mase shacabka ka nool iyada saameyn kuwala jarantee waayahay sidoo kale sidaada sheegtay degmada weliba rogan kubnaan qoys oo dad bugtaale oo hadeera degmadaasay marka iyona kuwaranba xaaladii onte maraayta maadaama guud ahaanba degmada qonoqobteenkasay saaran
dareema korte meeli oo magaaladaas godoonka nagatilanki barka ka ahay musnayna kabogtaali dareema korte dhibaatooyinka haysade hadii dadkio iyo dadki deegaanka roogi waa dhaladii ulaahan dhibaatooyinka guud ahaan baan saamaysay gaar ahaan lankii oo barka ahay gurufaylanka jarna oo marka dhibaataysanaay raashijeeli gelabgelabaay haddana dhibaatooyinka dhibaatadii zaahid laynagati runtii meeliye dhibaatada tilmaamo koro ku jirta meele waayahay marka marba haddii ganacsiga iyo dhaqaalihiisaasin hirhirimeyn godoomiye adina gudoomiyihii degmadeeta maamulkii may qorsheeye ay tagan mayna tilaabe hadday isla tagin qaado kortaan
wallaahi una maamul ahaan qorshadaayna wayb waa aniguna gaydidhaan suubina horeyna gaydidhaan aan suubini maadaama soomaaliya dhibaatooyin badan oo maanaa fatahaado ku dhiyan oo lahan gurmudow horeynan ka baaqni haddana baaq waybaan jeediyaan dawladooyinkii iyo dhammaan hay-adaha caalamiga waybaan jeediyaan in barnaamijyadaas gurmudkaa suuqii gurmudkaasoo dhinaca raashimada haddina ku tago dhibaatooyin oo maanaa codow sida kaneecada oo kale iyo wayaalina madkahay zaa'idan kaashimin marka barnaamijyadaas inbiyogaas oo wasaqa meelin fadhii nafti cudureen ku dilaa suurtagalata barnaamijyadaas niyadaha caalamiga waan ka baaqana dawladaha koonfur galbeed iyo dawladda habaan ka baaqane ani barnaamijkaas horeynan sheegnay walaayar gaabise alilnoo gaabiyo argaano ilaan waywaa dawladihii meelo badan gumiga jirta marka koowaad antana kayladhaan tugal geysay ilaa tugal gurmada hana deerimale heednagtay dawladna tugal gurmada hana deerinamale barnaamijyadaas naftiyo walaayara dadka waybaas weydiyaana kayladhaanti la suubiyey jawaabtii aawya eed macnaa lanis weydiyaayo wayba codsadaan in barnaamijyadaasa ku jawaaban dadkan bidareerbifadio ilaa sidibood fadhiya waa digumilniyaalada dhibaato badan ka dhaafayaan deegaanka waayahay godoomiye marba haddii dhowr jeer aysan qaylidhaan suubo badana degmada berdaalaba gurmadana suubay marka dhibaatada dhinig iyo xildhibaanada ku jeeda degmadaasay iyo haysatama ero koro maadaama xildhibaanaba mathalan degmadaasay oo qaylidhaanta tii tagna dheegeen waana ilaa dahanka jawaab
wallahi saay horte tabarkiisu xildhibaanadii deegaankan dhaladay wali koonfur galbeed iyo wali dawladda ahaadoba ilaa jawaabtii aan ujeegtimale inkastoo unaate dadkumada xildhibaanada aan ila hadalayno maalinta sabtiga ayaa hakiidaminaren ilaa hakaal gurmud hana deerimale hadee dawlad dawladda dhanba oo ka dhibaatooba deerteed xildhibaanka meelnusa qaylig dhaasuubi deersi soomaalida deersi banaanka geesi sujinku baahan waxaan sheegnay laakiin hadee lama tabartiidlay maaha
waayahay marka marba haddii dhaqaylidhaantaasay soo badan dawladda koonfur galbeed soomaaliya berdaala dhowr jeer ayaa seeti oo gargaar deersidiyey marka sababto ma is eri korto godoomi oo xudur ilaa iyo hadda gurmad garanin suubana
wallaahi meel ku gaabilen argahay meel dhibaatayaal ku gaabilen argahayan meel dhibaatayaal oo qayldhaan suubi oo gurmudlen argahayan arrintaadi kuley wali ka hoosgaray dhibaatadaas ilaa hatima fahamsaniini xildhibaana deegaanka dhaladi walan sheegi madaxweynaha koonfur galbeed walgeysi dawladda dhaha walgeysi dhamaantiyo qayldhaanta heelaha walgeysi ilaa hatin waa hajaabi mahayna arrintaas kolley meel walis sababi ma gordaanu waayahay marka marba haddii miilasay odursa kudhaladu koro oo sida adiiba sheegdi hay-ada samafale jirana oo kuhogalow degmadaasay oo hadda caawinaad iyo saasoo kale gargaar balatacala sidii oo cudurada kudhalado miilasaylan ku horseeda lahay
wallahi horta ada baa murudan injiilada yara roogante ilaa hadii la tabarteela tahaaraan laakiin walbo gurmad caalami ee dadkeena male ilaa hayadaas kuhorgale male qaabka dee injiinida iyoon inta musiibadii meelo ka sugnahay marka hore deen degnahay iyoon dhibaatada baaragaayana wali gaildaan suubyaan wali kaleeba armada koleydiyo walay oo tabartii laha tabartihay ee kuhorgaloaya
waayahay kwara baa xaalada guud ee isbitaalka ee degmada xudur ee gobolka boqol siduu siina xaaladiisata
isbitaalka runtii isbitaalka shaqaale ka shaqeeya ankastoo wasaaradda caafimaadka shaqaalaha roog iyo dalabta kahaysi ilaa mudili bilooda gaabta diraano mushaaradan helna walban helna dhibaatooyinkan kamid isbitaal ku jirta taasu daawada naftiya daawalaan ku jirta inkastoojadukorgudibaayan laakin wasaaradda caafimaadka gaar ahaan walba qoslaane daraanimada wal daawaha la geysidi ani shaqaalihii oo shaqeeya afar labaatan saa suranayay oo ilaa mudili bilooda mushaaran qaadan wasaaradiina garanta ka hayti ilaa dhowr jeer ku hadalnay wasiirka caafimaadka la hadalnay neeraay balana kontractilaanshayna balaansheena dhowr jeer neeri ilaa hatin warmahayna male armada naftiyo iyaga mana isbitaalka cadabadankiin arrintaas hanjeediaan wasaaradda caafimaadka ni aragtiya garan ku geysto ilaa shaqaalahaas contractilinaa contractil kutay waayahay hanjeediyaana isbitaalkana garanta walka hayate waayahay dhugunsyaalla kaase wali baaha ee guddoomiyaha degmada xudur ee gobolka bokool oo si toosa qabta taleefonka idaacadda warsa usiin ku waramaay idan maasanta mudane
الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين العامل جنرال فرنجر أروض أبقليوك حفيسة إي إيدو إي العامل abshirsada iidoysada is aroosamadun waan istareyha arwadiliin oomanayay imbadan unusugaani arwo alla aamin general farneejar baydhowniin koytay alaab wareegwayka oombahi ilaa walijeela uurkaana anroona alaab wareeg ebaseeba arlaadan leenka aragna ariitii ada andhigtooba madii uloosee ismootiloona haato irituunku bahaanee obow obowlay ka guraasa hoo ala daneeyaasa adduunya lama beri waaha aradaa qanciisoy arwo alaamin mudoo hangu adeeg alaab orijinaal ee isjiida laha saaray afar meelodaha ku
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nordarartan waliba wada singlaha miinfaylaga barnaamijka kulunku warsa u dhegeystayaalaha xildhibaan cabdifataax ismaaciil oo soo kumidaya xildhibaanada ku tirsan baarlamaanka ee federaalk soomaaliya yaa weliba uuse sheegay in taliska booliiska ee xukuumadda federaalk soomaaliya uuse shalay kulakulumi afligaadiyasa soo kala jirdil haddaba sababtamee tawaako xildhibaanka oo geega shirjireed uusan qabadii waryaalka oo us arrintaas faafahayo aniga oo ah cabdifataax ismaaciil daahir oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ahna guddoomiyaha guddiga gaadiidka iyo duulista hawada guddoomiye ku-xigeenna ka xisbiga midowda nabadda iyo horumarka waxaanu maanta halkan idinku yeernay inaanu ka hadalno qadiyad dhibteedu ayse soo tarayso oo ah ciriiriga lagu hayo saaxadda siyaasadda soomaaliya oo xukuumaddu ay ku bartilmaameysanayso dadka kaga aragtida duwan siyaasadda inta badan ciriirigaa iyo caburintaa waxaa loo isticmaalaa hay-ado dawliya oo aysan ahayn in la siyaasadeeyo oo ay ka mid yihiin hay-adaha amniga iyo hay-adda duulista hawada oo korjoogtaynteeda anigu aan leeya oo hoos timaada guddiga aan madaxda ka ahay waxaa xusid mudan shilalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay dalka uu ka mid yahay shilkii madaxweynayaashii hore xildhibaano iyo senataro qaran ay ugu gurmanayeen gargaarna ugu fidinayeen ummaddii ku tabaalowday wax ka soo gaareen fatahaadihii beledweyne waxaan wada la wada soconnaa sida loo siyaasadeeyey hay-adda duulista hawada ee korjoogtaynteeda aan leeyahay in lagu dhibaateeyo dayaarad madaxdaasi ay saaran yihiin oo sababi gaadhayba in dayaaradda waxyeella soo gaadho oo laba saacadood ku dhowaad hawada ku jirtay dadka inta badan dowladda difaaca ama xukuumadda la ra'yiga ah waxay sheegayeen in sidan oo kale markii ay dhacdeen kismaayo cunaqabataynta xagga diyaaradaha lagu soo rogay waxay waxay odhan jireen arrintaasi waxay la xiriirtaa uun raalli ahaansho la-aan ay xukuumadda aysan ka raalli ahayn geedi socodka dimuqraadiyadda iyo maamul dhiska ee ka socday jubbaland taasi laakiin hadda waxay beenowday markii xukuumaddu ay isku dayday inay joojiso diyaarad gargaar u wadda ummad soomaaliyeed oo tabaaraysan tani waxay caddaynuntahay in xukuumaddu ay u isticmaalayso hay-addaas si siyaasadaysan oo ka baxsan sida sharcigu qoraya uu dhigayo waxaa kaloo ka mid ah dhibaatooyinka jira in hay-adihii amniga la siyaasideeyey oo ay kow ka yihiin hay-adaha amniga gudaha qaabilsan dhowaan waxaa ka soo baxay xukuumadda war ah in xildhibaanadu dhammaantood ay iska bedelaan ciidamadii militariga ay qaarkood ilaalin jiray oo ayna ku bedelaan ciidamo boolisa xildhibaano badan markii ay meesha ka tegeen ay tegeen oo ay rabeen inay dalab kaa gudbaystaan oo ciidamadii ay iska bedelaan oo ciidamo kale ay ku bedelaan oo boolisa waxaa lagala hor yimaadaa aflagaadooyin iyo waxyeelooyin tusaalena waxaa kuugu filan aniga laftaydaa shalay waxaan tegey hay-adda booliiska taliska booliiska si aan u gudbisto codsiga waxaa lai diray waraaqo waraaqihii baan keenay taliyihii ila ballamay irid gadaala ayuu ka baxay annaga oo sugayna markii aan ka daba tegey aan ku yidhi arrintaasi sharciyan ma bannaana inaadna tidhaahdo suga oo aanad ballan noo qaban oo aanad oran berri kaale ah haddana aad irid kale ka baxdo annagoo xildhibaano qaran oo ku sugayna wuxuu bilaabay inuu aflagaadooyin geysto oo xildhibaanada guud ahaan uu aflagaadeeyo waxyaalaha aan ku habboonayn saxaafadda in hadda laga sheego uu xildhibaanada si guud u aflagaadeeyo waxaa jirta dacwado noocan oo kaleoo hore u dhacay oo markii aanu isnidhi hay-adaha sharcigaa uga dacwooda in xildhibaanadii lagu soo yidhaahdo wax caddayna miyaa haysaan maxaa maxaa caddayn uga soo qaadi weydeen markaa shalay anigu waxaan isku dayey in aan caddayn arrintaa ku saabsan oo aan kutrikuteen ahayn in aan aan aan aan aan meesha ummadda hor keeno oo aan hay-adaha sharciga ana caddayntaa u geeyo caddaymo in la keenana sida naloo sheegay waxaa faraya heerka habka ciqaabta ee criminal procedures codeka la yidhaahdo qodobkiisa buuggiisa labaad qodobka boqol iyo soddon iyo shanaad iyo wixii ka dambeeya waay waxay farayaan in caddeemo la keeno marka uu dhaco faldembiyeed faldembiyeedka shalay dhacayna wuxuu ahaa in taleefon xildhibaan qaran laga jebiyey oo amarka lagu jebiyey taliyaha booliiska waxa ayaan daraa in taliska booliiska loo dhiibo dad aan u tababarnayn oo aan lahayn xirfad booliis oo hay-ado kale ka shaqayn jiray oo hay-addii nabad sugidda soomaaliyeed dad ka shaqayn jiray oo aan xirfaddii booliska lahayn arrintaasi waa ayaan daro waana ay dhibaatooyinku meelaha ay ka imanayaanna waxaa ka mid ah in shaqooyinka loo diro dad aan ehel u ahayn arrintaasi waxay jebinaysaa qodob dastuuri ah oo ah qodobka labiyo tobnaad iyo qodobka saddex iyo soddonaad ee dastuurka oo dhigaya in aan la siyaasadaynin hay-adaha amniga iyo hay-adaha kale ee adeega bulshada bixiya sida professionalkaa u shaqeeya in loo simeeyey mucaarid iyo muxaafidba marka maanta halkan waxaan idinku yeernay inaan ummadda soomaaliyeed la wadaagno inaanu tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doonno oo aanu horgeyn doono dadkii faldambiyeedyada ka geystay taliska ciidanka booliiska oo kow ka yahay taliyaha hadda jooga ee ciidanka booliiska oo xajaar ku magac dheer marka taa waa waa idinla socodsiinayna inaanu tallaabo sharciga ka ka ka ka qaadi doono dhowaan sida ugu dhaqsaha badan intaasaan maanta idinku yeernay inaanu ummadda soomaaliyeed la wadaagno oo aanu aanu aanu u sheegno waa mahadsantihin taliyahaaba amarkaa bixiyey oo maaha amar meel kale ka yimi isagaan la hadlayay isagaana askarta amarka siiyey waxaanina wax shaksiya way ka ballaaran tahay anigu maanta u hadli maayo naftayda u hadli maayo waxaan u hadlayaa xildhibaanada qaranka soomaaliyeed oo dhibaatadaasi ay maalin walba ka gaa ku gaadho xarumo xuramaha dawla gaar ahaan xildhibaanada ka aragtida duwan xukuumadda oo ay dhibaatadaasi mar walba ku gaadho xarumaha dawladda marka maaha aniga wax shaksii ah waa wax guud ahaan siyaasad guud oo ay dowladdu ku dhaqmayso in la caburiyo in loo diido xuquuqdii ay lahaayeen si ay ra'yigooda siyaasadeed u bedelaan xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kale ee xisbiyada ee ka aragtida duwan xukuumadda marka maaha maaha waa la wadaagaynaa sida ugu dhaqsaha badan baan ula wadaagaynaa waraaqdii lagula wadaagi lahaa arrintaas siday u dhacday maxaa la yidhaha guddiyada qaabilsan baarlamaanka arrimahan oo kale u qaabilsan waa qoray xalay baan qoray gudbinteeduna waxay noqonaysaa marka ugu horreysa baarlamaanku uu fadhiisto ka horna waxaan u geelaynaa waaxyaha qaabilsan ee baarlamaanka ka mid ah arrintan inaan u gudbinno marka waan aniga aniga waa iga soo wareegtay wax badan oo kaloo aan sheegaa ma jiro waa shalay aniga keligay baan ahaa laakiin kiiskani waa kiis soo noqnoqday oo dhowr jeeroo hore dhacay oo xildhibaano kale ku dhacay marka in aan magacoodii ku hadlo halkan oo aan soo gudbiyo waana ka muuqan doontaa dacwadahaynu gudbinay ka muuqan doontaa ciddii loo geystay dhibaatooyinka
isbitaalka daarudawa daynab how inta ku koytimay daarudawa hosbitaal namay daayir adiin intan jeed daarudawa hosbitaal usmay daarudawa hosbitaal leyli leemay foola isbitaal daawo yaal wamay way diin diriko diin lay bilaw shaba doohay doowalkiin tarow haaya damiinimo lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawa hosbitaal dadaal waljarwa ilow ka daramowkana alla iskule da'yar i bilaan dogow i ariirdhatiyo bushu walaagi dadbaka dhiyow wal alla diidimaa udurada guud kulisho walsiinkuku daaweeye ankudayma doronaateen daarudawa hosbitaal dictor aluunle ilmisay alla deersiiyey waaye aragnimo ka darsidi dor maxamed abshiraa meeleg diyaarkinka eh iyo weliba in dhomalkii dayaayo gaallangnamaykiedu daarow kumbuyuutaro caalami ah oo jirooda degdeg ka sheegayan sida altrasom baykimistri ikansheebaarka
waayahay dhugunsiyaalla weliba hawda singalaa hamiin faylan barnaamijka qayb horaya ku guda jirnaa gudoomiyaha xisbiga himlo qaran xildhibaan sulaymaan maxamuud xaashi iyo weliba usuu ku hadalaya hadalkii dhowaa kuweri gudoomiyaha madasha xisbiga qaran usoona saasoo kale faahfaahin kubiya eena wafdigii dhowaandeeri magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan haddaba waa ko gudoomiyaha oo armoosay faahfaahiyow aaduhu ka dhaceen beledweyne iyo qaybo kaloo ka mid a dalkaba madashu waxay u istaagtay inay raadiso caawimaad ay dadkaas walaalahooda oo waxgaareen ay ugu gurmanayso gurmadkaasi mudduu socday kabacdi xilligii loogu talagalay in gurmadka la gaarsiiyo beledweyne oo ugu darayd ayaa haddana waxaa yimid roob cusub oo garoonkii diyaaradaha dib u qooyey sidaa daraaddeed waxay noqotay in haddana dubdhac uu ku yimaado xilligii gurmadka la qaadi lahaa kabacdi waxay noqotay maalintii dhaweyd in ay ku beeganto xilligii la qaadi lahaa gurmadka si marka wakti loogu helo dadka dhibaataysan loo arko kaamamka ay u qaxeen loo soo maro magaalada oo dhan guud ahaan xaaladda loo soo qiimeeyo ayaa waxaa la go-aansaday in la baxo goor hore oo aalasay ah si markaas wakti badan loo soo joogo iyadoo taa laga ambaqaadayo ayaa garoonka waxaanu tagnay toddobadii aroornimo iyada oo qorshahayagu ahaa ama jadwalka markaa noo deganaa uu ahaa inaanu toddobada iyo bar aanu ka duulno garoonka markaanu tagnay garoonka markiiba waxaa joogay ciidamo la yiri waa ciidamadii ra-iisul wasaaraha oo naloo sheegay isaga laftigiisu inuu quudareynayo inuu aado beledweyne hase yeeshe eh haddee isku diyaarad maanan ahayn annaga diyaaradeeda gaar bay noo ahayd haddii isagu uu sidiisa isaguna uu diyaarad kale u qaadanayo oo dee garoonku waa furan yahay waana ballaaran yahay annagu qorshahayagii ayuun baanu gudagalnay kadib waxaana ugu xigtay diyaaraddii oo na tiri waanu xanibannahay waxaana jira xanibaadna laleeyahay ma duuli kartaan arrintaasi marka waxay nagu qaadatay muddo fara badan oo aanu raadinaynay xaqiiqada meesha ay xanibaadu ka socoto warar kala duwan oo iskhilaafsan baa mar walbaba yaana loogu soo sheegayey garoonka markaanu joognay mar waxaana la yidhaahdaa garoonkii beledweyne waa qoyan yahay oo roob baa ku da-ay mar waxaana loo xaqiijinayaa inaysan arrintu sidaa ahayne ay dowladdu diidan tahay inay rixladaani aado beledweyne markaanu wixii adigu dabagalnay oo qolyo security iyo aviationka iyo kuwii diyaaradda iyo waxaas aanu marba isugu yeernay oo xog weydiinay aakhirkii adigu saacado badan kadib oo ay xaaladdu marayso shan saac ku dhowaad oo annaguna aanu diidnay inaanu sidaa ku tagno sababtoo ah macluumaad sax ah baanu garoonka ka haynay waxaa nagu sugayey xildhibaano waxaa nagu sugayey maamulka gobolka iyo degmada waxaa nagu sugayey dadweyne kale oo maaragtay na soo dhoweynayey iyagiibaa leh meesha qorax iyo kulayl iyo boor baanu ugu dhimanay qoyaanka la sheegayay iyo waxa laga waramayaana meeshan kama jiraan marka cududaarka odhanaya garoonku waa qoyan yahay ma ahayn mid annaga naga dhaadhacayay ama aanu aan ka rumaysanaynay qolada noo sheegaysay midda saxda ah ee la fahmi karay ee meesha taalle waxay ahayd uun inuu jiro amar odhanaya yaan la qaadin oo aysan aadin beledweyne ujeeddada laga lahaa waxay la tahay waxay ku ficnaan lahayd qoladii amarka bixisay inay inay ka jawaabto hase yeeshee environmentiga ama xaaladda marka la qiimeeyo waxay uun noola sawirantay waa marka aanu runtii si dhexdhexaada u fakerno in ra-iisul wasaaruhu rabay inuu meesha aado oo maadaama annagu aanu kasoo horumarnayna uu is yiri arma maaragtay adiga coveragekaagii ama waxaagii ama activitieskaagii isku aadi waayaan halkaas oo aada moodid dee fikrad aada u hooseysa oo maaragtay aan ka jawaabeynin soomaalinimada oo ay dadka dhibaatadu ku dhacday aan wax qiimeyna la siinaynin aada moodid oo si yacni aan laga filaynin dad ama xil haya ama xilkas ah inay sidaasoo kale u fakeraan oo caawimo la wado anaa aadaya meesha yaan la geynin waa wax caqli aada u hooseeya oo runtii maaragtay aanan aada iyo aada u fahmin ujeeddada markaas laga leeyahay kadib markii annagu aanu niri warnimoya waa tegaynaa ama amar cad soo saara oo diyaaradda kansala idinkaa kolley hadda garoonka gacanta ku haya ayaa waxay noqotay markaas ina la fasaxo shan saac iyo tobankii ayaanu ka duulnay garoonka aadan cadde annagoo kusii jeednaa beledweyne markii aanu tagnay garoonkii beledweyne dushiisa ay diyaaraddu maraysay oo ay soo dhowaatay laba jeer bay kusoo wareegtay kabacdina dib iyo xamar ayay nagu soo celisay iyadoo aan wax maaragtay haba yaraatay nala weydiiyey aysan jirin dadkii oo na sugaya aanu daaqadaha muraayadda ka arkayna diyaaradda inay bacadka taagan yihiin cabaar markaanu xagga xamar usoo soconnay ilaa iyo muddo labaatan daqiiqo ku dhow ayaa waxaa noo yimid bayloodyadii mid ka mida wuxuuna noo sheegay in xaaladda garoonku in lagu dego aysan ku habboonayn oo uu qoyan yahay ilaa lix boqol oo tillaabo oo garoonka ka mid yahay ay qoyan tahay taasina ay ku keeni karto diyaaradda riski marka technical issue wax uu u bixiyey markii ayaan loogu degi karin garoonka ayuu nagu wargeliyey annaguna waxaanu u sheegnay in arintaasi aysan ahayn cududaar loo qaateena oo ku filan inna laga soo celiyo garoonka annagu xaaladiisa aanu ka warqabno intaa kadib waxay kale oo markii uu noo sheegay rakaalkii diyaaradda lagu hagayey xataa waa nalama shaqaynayo maadaama aan garoonka lagu degi karin waana laga damiyey marka meeshaan kuma degi karno intaasuu noo sheegay annagu waxaanu niri bassenger baan nahay idinkaa diyaaradda wada laakiin midda annagu aanu qirsannahay ama aanu fahansannahay waxay tahay dadkii garoonka joogay oo mas-uuliyiinta ahaa inay noo xaqiijiyeen garoonkeena wax dhibaataa ka jirin haddiise idinka amarka aada qabtaan u yahay inaad nagu celisaan xamar annaga waxba kama qabno sidii annaga usoo soconna oo markaas ay muqdisho soo dhowdahay ayuu mar labaad isgediyey oo jiireeyey isagoon haddana wax macluumaadana siin kabacdina waa soo baxay oo waa noo yimid wuxuu yidhi waxaan helay macluumaad odhanaya inay diyaarad weyn oo kaargo ah oo midda aynu wadana ka weyn ay garoonkai ku degtay weliba qeyb ka mida oo qallalan ay ku degtay oo qeyb qoyanna ay iska ilaalisay oo dhankaas saas oo kale wax noocaas oo kale abuu noo sheegay waxaanu ku nirniyahow annagu garoonka in lagu degi karaanu aaminsannahay waa horena waa kugu sheegnay hadeerna haddaanu ku degeyno annagu diyaar baanu nahay sidii baanu rixladii kusii wadanay garoonkii baan ka degnay wax dhibaato ah iyo meel qoyan iyo meel biyo ku jiraan midna maana arag iyo dhiiqatoonna runtii meeshaasi waxay ahayd meel aada u qalalan oo jayga marka diyaaraddu ay degaysay qararaacdiisa iyo boorka iyo qoyaan wax uu kusoo dhawaaday ma ahayn sidaas ayaanu ku degnay marka adigu alxamdulilah ilahay waana nabadgeeyey caawimaadii aan wadnay iyo ummaddii aan u soconayna sidii baanu kula kulanay caawimaadiina ugu gudbinay una soo booqanay goobihii aan rabnay sidaasa hortu ahaa safarkii
warshada sbuunyada shaakir shoobla shoobla haashinew sidee umay may waa digeeka shugriya ku farhii fadaha asbuunyada shiilalan gordaya wed alo hadda shugri shafdhuuri ka dhiya mahay liki shugri farxadii hadeeda fadaasa asbuunyada shiila ma ee anshaan shaakir asbuunyadiya siiba farmadoobaga shinew shaakirtana may eta shaakir waybwa warshada asbuunyadan katayda fayla soomaali
olow hoosaas adaaba shugri asbuunyada shaakir shakalaan shakalaan hadda iska hire asbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharabti tayadiyo leyin bulshada shahaado ku ah isbuunyaalka shaakir jiif shaala shaalaysan hundurmo shahaad nhayna iyo isbuunyo shabshal bana nhayna shakalaang meelalanka seedow warshada isbuunyada shaakir isbuunyaal shawayba ku mid aha shaakir maxbuub five star iyo mumtaaza fiirmagoone anka kadanto isku fiiri farmadoobaga ini shaakir ee ilaan bershooba shiila waxaa koobiyahay siday origin
waayahay dhugunsiyaal qaybga dhexe barnaamijka kulanku warsaya sabrayna weliba wada sinkalaa dhugunsiyaala hamiin fayling ah wasiirka wasaaradda dastuurka ee xukuumadda federaalk soomaaliya yo weliba uuse sheegay in wasaaradda dastuurka ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wedda dadaalo keedan sidii wallankufahan sii laaya shacabka soomaaliyeed ee dastuurka dalka iyo saasoo kaleba sidii wallanku bedeli laaya dastuurka dalka soomaaliya haddaba wasiirka maruusageega shirjiraid usu qabday magaalada muqdisho yo weliba usu ku hadalay arrimo hoosay kulankan maanta wuxuu daaran yahay in la tashiyo kala duwan la qabto oo bulshada qaybaheeda kala duwan lala tashado ayaa waxaa ay ka mid tahay waajibaadka dubeegista dastuurka arrin walba oo dalkan laga qabanayo culimo loogama maarmo arrin yar iyo arrin weyn dee iyadoo dastuurkii dalka laga hadlayana waad sawran kartaan ahmiyadda ay iyo doorka ay culimmadu ku yeelanayaan ayna ku lahaan jireen dib eegistiisii iyo iyo qoristiisii horeba sida uu hadda sheekh bashiir inoo sheegayay xogay faham baan dalka ku arkay muddooyin badan baan hadda dowladnimada ka shaqaynayo dadku wax civil society la yidhaahdabay aaminsan yihin in lala tashado civil society-gana waxay u yaqaanaan intaa ajaaniibta la falgasha hadda civil society waa hoggaanka dalka intii ka soo hadhay dowladda hoggaan culimmada ka weyna garan mayna annagu marka in mar walba culimmadana dowladda ay la tashato iyana ay isxil saaraan oo ay hoggaankoodii muujiyaan waa lagama maarmaan hoggaanka keliya dadka soomaaliyeed u soo hadhay qaranjabkii ka bacdi wuxuu noqday ka culimmada dadkani dalkani haddaanu dal islaam ahaan lahayn culimmona aanu lahaan lahayn wixii ka dhacay iyo abaarihii iyo maqaadiirihii iyo dowlad la-aantii ku habsatay waa la iscuni lahaa sida meelaha qaar ka dhacday laakiin waxaad arkaysaa wiil ama gabadh labaatan jira soddon jira oo dalkan ku soo ababay oo tarbiyad leh oo aqoon leh oo diyaarsan oo u diyaaray inuu la tartamo dalalka adduunka dadkii ku noolaa dowladna aan weligii arag wuxuu ku soo badbaaday doorka culimmada iyo waxgaradka soomaaliyeed ay ay soo qaateen marka waa ka dharagsannahay annagu doorka haddii aan ku soo durko wax badan baa laga yidhi mowduucan ah dibeegista dastuurka waa soo jiitamay dadka soomaaliyeedna dareen badan bay waxay ka qabaan in meelaha lagu soo madmadoobeeyo oo gacan gaale uu ku jiri jiray oo nairobi iyo lagu qori jiray oo dowladnimada halkaa lagu dhisi jiray waxaa laga yaabaa beryaha qaar dowladnimadeenna in dalaal shisheeye lagu soo yeglieli jiray waxaana dee intaanay cid inoo geysan innaga isu geysanay inaynu dalkeennii dowlad ka shir dowladeed ku qabsan kari weyno beryaha iyo duruufaha laakiin ilaahay way naga soo samata bixiyo maantaba madaxweynayaasheenna iyo xildhibaanadeenna iyo dowladdeenna waxaa lagu doortaa dalka gudihiisa awal muqdisho ayaa lagu dooran jiray haddana dalkao dhan ayay ku baahday marka kabasho wanaagsan baynu halkaa ka samaynay dastuurkiina haayado ay hogaamiyeen soomaaliyeed oo baarlamaanka ka tirsan oo guddiga madaxa bannaan ka tirsan oo wasaaradda ka tirsan baa gacanta ku haya waxna annagu iskama soo qorqorne eh talada iyo arrinka bulsho weynta ka yimaada ayaa marka dambe laisu gegeynaya oo lagu soo idlaynaya arrinta waxaan rabaa idinkaa iga cilmi badane dastuurku wuxuu u kala baxaa qeybo kala duwan cutub guud ahaan waa shan iyo toban cutub shan iyo tobankaa cutub qaar waxay ka hadlaan mabaadii iyo astaamo guud oo dalku uu leeyahay qaar waxay ka hadlaan qiyamka iyo mabaadiida dadkan hagaya waa waa waa waa mawduucii hadda uu sheikhu ka hadlayay qaarkooda badanina waxay ka hadlaan hanaan maamul iyo hab maamul waxaa jira cutub u gaara cadaaladda cadaaladdana dhowr siyood baa maamulkeeda ama organizationkeeda habka loo loo loo mataqaanaa jaangoynaya iyo hanaanka ay marayso loo kala dhambala qaar waxay ka hadlayaan mawduucyada qaar amniga dalka see loo maamulaya qaar waxay ka hadlayaan maaliyadda see loo maamulaya qaarna waxay ka hadlayaan biyaha iyo hawada iyo khayraadka dabiiciga ah sidee loo maamulaya wato culammada soomaaliyeed waxaanu rabnaa in ay mowduuc walba wax ka yidhaahdaan maaliyad dal baynu nahay faqriga oo saboola oo dalalka ugu saboolsan adduunka hadda ka mid ah dib u soo kabasho iyo daraal baa lagu jiraa war ogtihiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu barnaamijka s m p la yidhaahdo juhdiga ay geliyeen deyntii iyo wixii in laynaga dhaafo si aynaan gacan hoorsiga aynu uga baxna aynu inagu dad iyo dal jira u noqonno arrimahaasi maaliyad iyo maalgashi iyo dib u soo kabasho ayay ayay mataqaanaa hoostigayaan horumarna lama sameeyo haddaan maaliyad la haysan maaliyaddiina interest iyo waxbay dabadan la gashaa warogtiin marka meelaha shishe laga hadlayo waxaa loo baahan yahay markaa dalkan soomaaliyeed ee muslimka ee dadka muslimka ku dhaqan yihiin sidii dhaqaalahooda loo kobcin lahaa inaad wax naga tiraahdaa mabaadiida dastuurkana ay ka muuqato wax fiscal federalism la yidhaahdo ayaanu hadda ka shaqaynaa biyada ama cimilada dalka maanta fatahaadahaasi waxay lugta ku hayaan cimiladii oo isbedeshay abaaruhuna waxay lugta ku hayaan cimiladii oo isbedeshay jiritaankeennaaba halis ku jiraba xoolihiina way kordheen dadkiina way kordheen dhulkii soomaaliyeedna meelo fara badan waxaad mooddaa inuu saxaaro saxaaro soo noqonaya arrimahaas dadka waxaa keliya ka waanin kara wax u sheegi karaa waa culammada soomaaliyeed dee ma sugayno inaynu marba qof spain iyo uga yeedhan raahno cimilada ku takhasustay dadka u sheeg reer miyigeennii horeba markay nafta u yaabaan culammaday u erkin jireen oo xooluhu ay ka baxaan marka mas-uuliyad ballaadhan ayaa ina wada sugaysa khaasatan culammada soomaaliyeed marti looga yahay inay dadkii maadaama hogaamada ugu sarreeya dalka ay yihiin ay wax uga sheegaan mowduuc walba oo dastuurka ka mid ah shan iyo tobankiisa qodob waxbaa laga soo diyaariyey waxana waa ka dhiban yihiin maaliyaddii waxbaa la iska yiri biliiskii iyo ciidamadii waxbaa la iska yiri allobeerkayaanad beelina awood qaybsigii waxbaa la iska yidhi iyo khayraadkii oo shararbaa baydhabo ka dhacay hanaanka doorasho siyaasiyiintu badi waxay keliya xiiseeyaan see laysu dooranayaa side kursiga loo fuulaya hanaankii doorashona waxbaa la iska yidhi walaalayaalow haddadan aynu halkan fadhino gabadh soomaaliyeed shiikhu waa ki yidhi xuquuqda dumarkana waa ogolnahay halkii ku munaasabana ha la geliyey anigu fahamkaan haystaa waxaa weeye haddadan wiil ama gabadh soomaaliyeed baa libiya iyo saxaaraha iyo badaha suurtagal weeye haddadan inay ku cadiban yihiin ama hog madow lagu haysto lacag laga sugayo meesha ay ka guureenna waa dalkoodii ay u dhasheen halka ay u socdaana waa caro gaalo taa miyaynu diidanna wixii ay halkan ka waayeen bay waxay ka baadigoobayaan meelo kale soddon sannoaynu saa u gurmaynay boqol waxbaa ina soo gelaya hadhow waxaa marka inoo habboon xuquuqdii uu meel kale ka raadinayo qofka soomaaliya inaan halkan ugu uu ka helo haddee meelaha calamkaa kale waxay hadda marayaan inay yidhaahdaan qofku inuu shaqo helaa waa xaq uu leeyahay xuquuq uu leeyahay the right to universal income waxa la yihahday ka hadlaya qaarkood inana shaqo abuur iska daya qofka inuu noolaado ayaa halis mataqaana ay ay ku simantahay marka waxaan anigu jeclaan lahaa in si qoto dheer oo cilmiyeysan aynu dastuurka wax isaga weydiinno aynuna ogaanno mar dhoweed baan sheekh bashiir la wadaagayay soomaaliya inaanay keligeedna muslim ahayn ama dal islaam ahayn inaanay keligeedna carab ahayn keligeedna afrikaan ahayn hadday noqoto dadka aynu isu egnahay ee aynu qaaraddan ku wada noolnahay malaayiin muslima ku nool maali bay ku nool yihiin nigeriyay ku nool yihiin gaanay ku nool yihiin meelo ay majority ka yihiin baa jirta caalamul carabka oo wax badan inaga dhexeeyaana qayb baynu ka nahay oo hadda inta dal ee dib dastuurkoodii loo qorayo oo ka soo kabanaya dictatorship iyo maqaadiiro suudaan baa u dambeysay oo ninka prime ministerka suudaan looga dhigay halkanuu nagala shaqaynayay guddiga dhaqaalaha ayuu la taliya u ahaa bal ka waran berri haddii suudaan inaga hormarto oo libiya inaga hormarto oo keligeen aynu nidhaahno weliba culammada waxaan odhan lahaa dadka inay ka waaniyaan dhalinyaradii soddon jir labaatan jirka ahayd waxay soo qorayaan meelaha facebook iyo bela ilahay dadkii ku sallida war dastuurkan maa naga joojisaan oo kitaabka alle noo qaadaan shiikuna mar dhoweyd waa kii ka hadloo yidhi dastuur la qortaa macnaheedu maaha diintii oo laga tegey dadku idinka idin dhegan nugul yihiin oo oo waayana la soo maray ee dee mataqaanaa xaggii diintana nooga cilmi roone in dastuurkan la qoraya uu yahay mid u dhigma kuwa dalalka kale islaamku ay qortaan weliba innaga hadda si xasiloon baynuba u qoranayna qaar baa loo dedejiyaa oo ciraaq hadda inta loo dedejiyey buu hadda ciin daaqsan yahay dastuurkeeda oo dalkii uu sii kala firdhay afghanistan warkeeda war haysaan haddii aynaan tashan laakiin waa laynoo talinaya inagu intaynu wada waxaa loo taliyaa dad tashan waayey ee dad tashaday looma taliyo qof taladiisii baylah ka dhigay baa loo taliyaa oo la gacantogaaleeyahay qof taladiisii urursaday looma taliyo waa waaba waa arrimo iska caama adduunka ka jira arrimaha maamulka lacag see loo maamulayaa central bank baa loo baa bangi dhexaa loo baahan yahay siyaasadda iibka qarankaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay in in wax badan la ilaaliyo amnigu wuxuu u baahan yahay in federal police iyo wax la sameeyo waa arrimo maamul weeye meel walbay ka jiraan arrimahaana inaad eegtaan oo wixii dadka soomaaliyeed u wacan aad ku dhiirogelisaan baan baanu idinka sugaynaa halkan inaanu khudbada idiin jeedino maanta umaanaan imanay inaanu taladiinna dhegaysanno taladiinna oo khusayso dastuurka guud ahaan iyo gaar ahaan arrimaha mabaadiida iyo qiyamka guud diinta iyo la xidhiira wax walba inaad wax ka tirahdaan baan rabnaa cilmi nagu soo kordhisaan aqoon nagu soo kordhisaan marti baanu idinka nahay annagu adeegayaal baanu nahay mooyaane dastuurka dadkii kama lihin saasaanu maanta idinku dhegaysanaynaa idinla joogaynaa waa mahadsantihiin taladiinnana waxay noqon doontaa midaanu siday tahay u qaadanno waa inoo furan yahay shirkan
intii bagaale adduunyadu caafimaadka anku horeeye ogaada
maankay medical center maga maskiin mayka eh maalmowlageegaba maankay medical center akoy isbitaal muhiim akoy malab saafe e lang aragaw malaalo ma aamayo maygaal lang aragawna muyo soorma ka aamaw maankay medical center isbitaal moodadii inkadamboyti ah galabshay laama meriyaa daawadiis maasha allah ewa megal ibelaan dhatiyo ku faa'iidaysineen bulshoyi maankay medical center maliil mawlaaga aafiyay ilow waliimoodba anfuune marle la daawayawlay ee maankay medical center ankoey megali bilaan dhatiyo ku faa'iidaysineen maankay medical center maankay medical center way basiin haaye detoor cudurada guud daawayowso walshileedislay lahandoorey allahanka deegi ka aalas megal ibilaan daawayowsho takhasusey alle indeerhi bulshoy had
waayahay dhegeystayaal qayba ugu dambe barnaamijka kulanku warsan ayaa sadeerne waliba wada singalaha dhegeystayaal hamiin faylnga maxkamadda sare ee maamulka puntland iyo weliba ayay sheegtay in walmusuq maasuq ee usan ku lug lahayna cali xirsi salaad oo haya agaasimihii hore ee wasaaradda kalluumaysiga xilligii madiinadii hore ee maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas haddaba waa ko cali xirsi salaad oo arrimo say faahfaahiyo arrintani waxay ahayd marka labadii kun iyo sideed iyo tobankii bishii may labadeedii yaa maalin anagoo garowa joogo shir u jooga baa waxaan maqlay madaxweynaha wuxuu soo saaray markaa boosaaso joogay bayaabuu soo saaray ama digreeto uu ku eedaynayo aniga iyo dad kale oo wasaaradda ka mid ahaa inaan musuq maasuq ku lug lahayn iyo maamul xumo sidaas darteedna uu shaqadan looga eriyey arrintaasi marka waxa muhiimka halkan aan u imid waxa weeye intaana taa gelin waxa weeye inaan ka hadlo xukun ay maxkamadda sare ee dowladda puntland ay dhowaan soo saartay oo kayskay ku saabsanaa arrintayda ku saabsanaa kadib markay dhacday waxaan anigu u arkayay jawfar iyo ka fiirse la'aan aniga laygu xidhiiriyey wareegtadaas hore oo madaxweyne cabdiweli uu soo saaray in aan musuq maasuq iyo maamul xumo ku lug leeyahay arrintaasi aad bay ii danaqday ma ahayn arrin markay sabab leh ma ahayn aragtidayda iyo siday runta ahaydba waxaan isku dayey inaan madaxweynaha marka hore arko intaanan maaragtay aanan wax kala samayn madaxweynaha muddo kadib baanu is aragnay haddii aan madaxweynaha weydiiyey sababta uu maaragtay igu eedeeyey dembigaas iyo daliisha uu hayo madaxweynuhu si fudud oo aan markaas aniga runtii aan la yaabay bay jawaabtiisu ahayd oo waxay ahayd anugu wax badan baan dad ku idhi agaasimuhu maaragtay waa ka nadiif tuugo iyo wax laysdaba mariyo dad badan baan ku idhi meelo badan baan ka idhi weligeyna kuma tuhmayn laakiin dadkii ii keenay ribootka baa waxay ii keeneen riboot ah in masuq maasuq iyo maamulxuma wasaaradda ka jirto adeegana marka waxaan u qaatay inaad xagga maamulka ee cilad maaragtay kaa soo geli karto sidaasaan warqadaas aan maaragtay ku soo saaray aniguna markay buuq iyo waxaan ku jiray hawl maaragtay aan mashquul ku ahaa si fiican ugama fakerin waxbana waa ka bedelayaa oo si dhaqsaa baan xooga qabanaya arrintaas waa ka daba tegaya madaxweyne cabdiweli baa saas yidhi cabdiweli waxba ma samaynin dowladdii waa ku dhacday toddobadii bilood uu maarkaa ka dambeeyey shantaas bilood oo markaa sanadkaas ka tegey labada kun iyo sideed iyo tobanka markaas cabashadaas anoo weli qaba waxaan go'aansaday marka inaan sharciga la aado maxkamadda sare ee maaragtay arrintaa arrin idaariya wey waa waa dacwo la xiriirta maamulka waxaana iskale maxkamadda sare ee dowladda puntland sidaasaan waxaan ku tegey maxkamadda sare ee dowladda puntland muddo ayaa kees cabdiweli weli waa joogay markaas saddex bilood meelahaasaa u harsanayd august baan geeyey maxkamadda adigu dhowaan ayaa maxkamadda waxay soo saartay go'aankeedii ku aadanaa cabashidaas xagga sharciga oo aan geeyey waxaana nasiib wanaaga in maxkamaddu ay weyday wax sal looga dhigay iyo wax xaqiiq ah oo ku saabsan go'aanka madaxweynuhu shaqadana nagaga fadhiistay laguna cambaareeyey aniga iyo dad kale laakiin anigu markaas waxaan u doodayey aniga aan ahay agaasimo guud ahaan marka arrintaas saasay u dhacday waana arrin runtii aan ku faraxsanahay maxkamadda sare inay go'aan kaa qaadato kadib markay kolley u caddaatay inaysan dembigaasu jirin waa ugu hambalyaynayaa dad badan oo reer puntlandhi waxay qabaan in maaragtay sharcigeenna iyo maxkamadaheenna iyo habacsan yihiin anugu runtii taas ma arag maxkamaddana runtii inkasta oo duruufo adag iyo xaalad adag ay ku shaqaynayso u baahan maaragtay tasiilaad inay hesho badan haddana aad iyo aad baan ugu ammaanayaa juhdiga iyo maaragtay dadaalka ay ku jiraan iyagoo maaragtay duruuftaas adag ku shaqaynaya waana uga hambalyaynayaa dadkana waxaan u sheegayaa ciddii jecel in sharcigu shaqeeyo weli maaragtay maxkamadaheenu waa shaqaynayaan inaynu garab istaagno oo aynu ogaanno sharciga inay tahay waxa kaliya ee wax lagu kala wadi kara ama ummad cabashadeed iyo dhibaato lagaga hortegi kara iyo dowlad wanaageedba inuu sharciga yahay taasaan biscay waa garan kartaa qof waxaan islahaan waxaad mutaysan tahay aad mudan tahay in lagugu ammaano shaqada wasaaradda ka qabatay muddo laba sanaa waxaan joogay wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda labadii kun iyo lix iyo tobankii bishii afraad baa madaxweynuhu ii bedelo iga bedelay wasaaradda dastuurka iyo arrimaha dastuur dastuurka iyo arrimaha doorashooyinka halkaa haddaan tegey muddadii labada sana ahayd markii waktigu wareegtaan ay soo baxday aan hadda ka hadlayo oo madaxweynuhu soo saarayna waxay ahayd labadii kun iyo sideed iyo tobankii bishii shanaad laba sana markaa halkaa ku buuxda intaa halkaa joogay runtii wasaaradda waxaan islahaa dadkuna u arkayay aan la shaqaynayay inaan maaragtay wax fiican kusoo siyaadiyey dakhliga dowladda ee markaa usoo xareynaynay lacag weligeed aan wasaaradda kalluumaysi ka soo xaroon ayaan soo xareynaynay tii ugu badnayd abid intay wasaaradda kalluumaysigu dhisnayd anigoo creditkaas ma wada lihiyey oo dad badan wasiiro leh shaqaale leh cid kastaba leh baa ka shaqaynaysay laakiin cidda ku cusub wasaaradda markaas oo kusoo biirtay dhig cusub ahaan aniga unbuu ahaa dadka kale wasaaradda aan ugu nimid markii ugu dambeysay sanadkaas labadaas sanoo aan shaqaynayay lacag ku dhadhow afar milyan oo dollar ahaan kasoo xaraynay wasaaradda kalluumaysiga oo aan weligeed dhicin intii ay soo jirtay haddii laisku dardaro waxaa ka badnay labada sano anigu aan ka shaqaynayay wasaaradda oo aan ka mid ahaa wasaaradda marka saas waxaa weeye qofka saa u shaqaynaya oo qaba inuu mudan yahay in la ammaano haddii la yidhahdo tuug baa tahay wax daliil oo loo isticmaalana aysan jirin waad garan kartaa qofka sumcadiisa iyo cirdigiisa iyo damiirkiisa siday u dhaawacaysa arrintaas weeye arrinta dareenka culus igu dhalisay oo weli aan filayo inaysan ka dhammaan maaragtay shucuurtayda inkastoo maxkamaddu ay ku mahadsan tahay go-aankaasna ay maaragtay ay waxjiraan ka soo qaaday laakiin xanuunkaas weli igama horta kooxda aan kuu sheegayo waxa weeyaan niman saldhigga boosaaso oo dekeda ku dhex yaar ka shaqaynay laba sarkaal oo halkaa ka shaqaynaysay ayaa baarista loo xilsaaray niman aan deris ahayn oo wada shaqayn jirnayna waa ahaayeen oo waa garanaysaa markii wasaaraddu waxay ku taallaa dekeda dhexdeeda waxay noo jiraan saldhiga dekeda ku dhex yaal iyo wasaaradda waxay isku jiraan wax ka yar konton mitr dadaan isnaqaanay ahaayeen ha ahaadeene madaxweyne wuxuu usoo xisaaray dadkaas inay wasaaradda ninbaa waxaa lagu qabtay shatiyo suuqa ku haya oo wasaaraddu ay leedahay shatiyadaasi ninkaas wuxuu ahaa nin isku duwo ka ah gobolka degmada la yidhahdo qandala ayuu isku duwo ka ahaan jiray shabaab waxaa qabsaday qoladii daacij baa meesha qabsatay soo cararay isagu muddo kadib wuxuu yidhi shatiyadii aan hayay dowladda u hayay iyo lacag aan u hayayba intaba shabaab baa dhacay arrintaas kumaanaan qancin shabaabna haddii maanaan tegi karin markaan qandala bil kadib daacish muddo kadib baa dowladdu qabatay qandala ka qabatay daacish waxaan u dirnay tiim wasaaradda ka tirsan shaqaalaha ka tirsan meeshii bay tageen dadkii ay soo xogeysteen waxay noo keeneen riboot sheegaya in aan maaragtay qandale inta dadku og yahay dadkay deegaanka ugu tageen inaysan ogeyn guriga qof shaksiya leeyahay oo nimankaasi galeen ninkaan xafiis ma lahayna gurigu ku shaqaynaya dareenkaas iyo kala hadal badan oo intuu uu joogay oo uu cabashadan uu sheegayay in la xaday alaab aanu ka shekanay siduu wax iskugu aadinayo inay qalad ku dhex jiray waxaanu soo saarnay go-aan warqad baanu qornay warqaddu halkaanay ku jirtaa hadda waa soo bixin karnaa wasiir ku saxiixan yahay warqadda anaa qoray laakiin wasiirkaan saxiixay waxay ku aadinay wasaaradda arrima wasaaradda maaliyadda xisaabiyaha guud hanti dhowrka guud intaba waxaan ku wargelinaynaa shatiyadaas nambaradaas lehna in la kansalay at the same time muxuu ahaayeto aanu samaynay la socodsiinayn ayaga wixii baarisa inay inay sameeyaan wasaaradda hay-adahaas oo dhan waxba kama soo qaadin arrintaa u dirnay muddo kadib baa ninkii adugu dad badan baa u ololeynayay oo waxay wasiirada waxay waxa la ogolaaday inuu meel kale oo meeshii ahayn uu ka shaqeeyo muddo kadib adugu toddoba bilood sideed bilood kadib meeshii buu aaday shatiyuu aan siinay sida caadiga wasaaradda u shaqaysa waxa weeyaan qofka maamulaha ahi shatiyuu ka qaataa xarunta dhexe wuxuu tagaa meesha deegaanka uu ka shaqeeyo oo deegaan ahaan uu ka soo jeedo qofkaas halkaasuu cidda ugu timaada oo kalluumaysi iyo arrimahaas rabta uu shatiga ugu gooya saasuuna wasaaradda ugu soo ribood garaya ninkaasi muddo markuu maqnaa oon wasaaradda aan lahayn wax riboodana aan laga hayn baa waxaa lagu maqaalaa markii dambe in ila ninkan waxaa soo baxday markii dambe shatiyadii waagaa uu la tegey oo aanu ka gudbinay inuu qarsanayay markaan dambe oo shaqada lagu celiyeyna aniga ma hayn qofka ku celiya wasiir baa u qoray digreetada uu ku noqonaya shaqada isku duwayaasha waxaa magacaaba wasiirada agaasimaha guud ma magacaabo in uu qarinayay dokumentigaas kadibna uu dokumentigii uu gaday qolo malaa la shaqaysanaysay baa waxay bay isku dhaceen marka si hoose oo lacagtii iyo waxbaa la isku qabtay waa sheeko dheer kama gaarno alaa xaal ninkaasaa dowladdu soo qabatay waa la soo xiray ninkaas dabagal la socdaa leeya wasaaradda bana ha la ogaado waxa ka jira wasaaradda wax dhiba oo aan ninkaas dokumentigaas ahayn intii aan joogay kama dhicin wixii dokumenti ay wasaaraddu lahaydna wax cad oo lagu yaqaano mid walbaba la trace garayn karo oo nidaam fiican aan u samaynay ayuu ahaa waxaan ka soo samaynay kenya meesha looga sameeyo jeegaga wasaaradda maaliyadda kenya waanu ka soo samaynay waxay lahaayeen security features adag oo aan la macabili karin sidaasaan horta ay arrintani ku dhacday nimankii uu madaxweynuhu u diray baarista waxay yimaadeen wasaaradda aniga xafiiskay waa yimaadeen waxay weydiiyeen shati siduu shati ku noqdo iyo inta stage uu maro shati macluumaad noocaas aan uga sheekeeyey iyo in shatiyada marka wasaaraddu soo samayso marka horena lagu soo sameeyo ogaal uu og yahay xisaabiyaha guud marka la soo sameeyana iyagoo features adag leh oo aan la macbiri karinna la geeyo xisaabiyaha guud xafiiskiisa wasaaradduna marba intay isticmaalayso ay dalbato marka kuwii hore ay caddayso siday u isticmaashay iyo meesha ku baxeen
waayahay dhegeystayaal gudaha wali baanta kaafmeere barnaamijka kulanku warsan oo namadoosinka waa idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka kuli baasaare waan sina daraysaya dhegeystayaal anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid raashka dhanka farsamada mada ku jirta waliba imaamadahay saaxiibkayga bilaal hilaal intii barnaamijkun barnaamij lama darheedon kulamana akhriyaya waa cabdirashiid raashka oo siin ku tabo sidaas iyo hamiing nabade asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu undurmo nabade